barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin axada waana lix iyo labaatanka bishii may sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay halkan si wada jira idin kala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo sameeyey suuq dhinaca internetka wax looga iibsado horta jasiira suuq waxaa soo wadnay hindisihiisa muddo saddex sanaa oo waxa weeye waa website e-commerce oo ganacsiya marka waxa weeye waxaan isku keennay ganacsigii oo ganacsatadii wax iibinaysay iyo kastamarkii wax iibsanayay meelu fudulayso ay ku kulmaan oo alaabihii ku kala iibsadaan website abaan diyaarinay oon saddex sano diyaarinaynay dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii qasiidooyinka bisha rabadaan ayaan ka marhnaan doonin
ayaanka baxanbaxee dhulkii barakada lahaa ayaanku ku beegayow inaan booqdan rabo oda boqodtay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
doorasho aad muhiim u ah oo lagu soo dooranayo xubnaha baarlamaanka midooda yurub ayaa shalay axaddii gaadhay xamaasadii ugu sarraysay iyadoo goobaha codaynta ay u dareereen dadweynaha ku dhaqan koob iyo labaatankii dal ee ugu dambeeyey iyadoo oo shaacinta codadkuna ay sii kordhinayaan hirdanka ka dhexeeya kuwa kabixitaanka midooda yurub ayidsan iyo weliba kuwa u doodaya in midowgu sii jiro kooxaha midigta fog oo raba in ay meesha ka saaraan dadka soo galootiga ah ee yurub yimi islamarkaana ay awoodda ku soo celiyaan gacanta dowlado wadaniyiin ah ayaa la filayaa inay doorashadaasi helaan inkasta oo xisbiyadii caadiga ahaa ay tibaaxayaan inay haysanayaan awoodda toddoba boqol iyo koob iyo konton kursi oo sharci dejin ah oo kala joogi doona magaalooyinka brussels iyo strasburg qolooyinka tartanka xoogan ku jira waxaa ka mid a wasiirka mayalka adag ee arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga matteo salvini oo madax u ah xisbiga league party kaas oo yegleelay koox la mabda ah oo iyaguna ku sugan guud ahaan yurub
wufuud ka kala socota dowladda venezuela iyo mucaaradka dalkaasi ayaa dib ugu noqday dalka norway si ay u bilaabaan wadahadallo ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo qalalaasaha ka jira dalka ku yaala koonfurta ameerika ee venezuela dowladda norway ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dhexdhexaadin doonto wadahadallada hogaamiyaha mucaaradka venezuela juan guaido oo horaantii sanadkan ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi ayaa sheegay in nicolas maduro uu markii labaad doorashada ugu guulaystay hab qiyaamo iyo musuq maasuq ku dhisan guaido ayaa waxaa madaxweynaha sharciga ah ee venezuela u aqoonsan dowladda maraykanka iyo ku dhowaad konton dal oo kale wakiilo ka kala socda dhinacyada siyaasadda ayaa norway ku sugnaa horaantii bishan laakiin wadahadalkooda ayaa lasoo warinayaa inay xumaadeen sababo la xiriira tallaabadii militari ee fashilantay soddonkii abril taasoo ka dhan ahayd madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro
mar kale dhammaantiinba duhur wacan iyo weliba rabadaan wanaagsan ayaannu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada oo idinka soo gaaraya v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta had maantoo kale aad dhegaysan jirteen waxaana toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo axada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ka dhegaysataan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorama waxay noogu martiya maxamed cabdi muuse oo ah wiil hal abuuray suuq ganacsi oo magaciisa la yidhaahda jasiira suuq oo ah suuq u fudaynaya kala iibsiga alaabaha oo online ah bulshada soomaaliyeed kusoo dhowow maxamed cabdi muuse barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad baan kugu mahad celinayaa haashim bal waxaad nooga warantaa suuqan online-ka ee fududaynaya kala iibsiga alaabaha ee aad samayseen goorta aad dhisteen iyo hal abuurkiisa aad ku samayseen waxyaabaha idinku kalifay inaad samaysaan suuqan aljasiira suuq Een, aad baad u mahadsantahay haashim Ee, horta jasiira suuq ee, waxaan soo wadnay hindisihiisa muddo saddex sano ah oo waxa weeye ee, waa website e-commerce ah, oo ganacsi ah oo waxa weeye maanta saad arkaysa waddankeenu een, uu ku yaryahay suuq online way jiraan dhowr meelood ama saddex meelood oo online-ka ku shaqeeya laakiin waxa weeye iyagu waa dad businesskooga uun ku iibiya waxa weeye waa suuqii ugu horreeyey ee dadka oo dhan u furan soomaaliya oo dhan u furan oo ganacsatadiina alaabahoogii ay soo gashanayaan oo ay ku iibinayaan kastamarkiina alaabihi uu ka raadsanayo oo uu ku iibin ka iibsanayo marka waxa weeye waxaan isku keennay ganacsigii oo ganacsatadii wax iibinaysay iyo kastamarkii wax iibsanayay meel u fududayso oo ay ku kulmaan oo ay alaabihii ku kala iibsadaan website abaan diyaarinay oon saddex sano diyaarinaynay waxa weeye waa website-kii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee e-commerce oo ballaaran oo waxa weeye suuq dhan oo ballaaran leh oo ganacsatadii soo galayaan fundarskii soo galayaan ee, macaamiishii wax iibsanaysana soo galayaan ee, waxaan soo daynaynaa saddex sano oon soo dhisaynay oon soo dhisaynay oon mash- makaraysa mashruuciisa wadnay waxaa la soo daynaya haddaa la idhaahdo ee, bisha june toddobadeeda ayaa publish lasoo daynaya oo suuqa lagu soo daynaya websitekaasi waxa weeye imika tusaale ahaan qof ganacsada aad tahay alaab dukaan baa kuu furan alaabbaad keentaa alaabtaada waxaa laga yaabaa dukaanka maalintii inay soo galaan eh, ama konton qof lixdan qof toddobaatan qof kuu soo galaan laakiin markaad jasiira suuq alaabtaadii kusoo xayisiiso eed soo geliso alaabtaada ma soo raraysidoo jasiira suuq ma keenaysid alaabtaada waxa weeye productigaaga sawiradeeda magacdeeda iyo waxa weeye briceyadeedan baad soo gelinaysaa jasiira suuq qofkii kastamarkii ee maalintii hadday konton qof kuu soo gelayeen konton kun oo qof inuu gaadhsiiyaa laga yaabaa maalintii alaabtaadaasi jasiira suuq oo ay halkaa ka arkaan waayo jasiira suuq wuxuu leeyahay promotions buu sameeyaa oo lacago badan ku bixiyaa facebook promotion wax la yidhaha baan sameynaa waxaan sameynaa eh, youtube promotion eh, google ads baan isticmaalnaa qof walba oo kastamara gurigiisa isagoo fadhiyo mobilkiisa isticmaalaya iyo alaabtaada hor istaagaysa cusbayadaad keentay markaa ganacsatada macaamilka idinla samaynaysa ma ganacsatada magaalada booramo oo keliya horta websiteka waxaan u diyaarinay waa waa soomaali wey meelay joogaanba waxa weeye ama ha joogaan somalilan ama ha joogaan soomaaliya ama ha joogaan jabuuti ama ha joogaan maraykan ama ha joogaan yurub waxaan rabnaa inay soomaaliya oo dhan iskugu timaado nin walba ganacsigiisa kusoo bandhigo kastamarkii ma garanaysaa suuqa imika tusaale ahaan maanta haddaad kastamar tahay oo aad telefoon raadinayso oo iphonea tusaale ahaan oo aad boorama degan tahay tusaale ahaan ood sidaa boorama u soo martood ka weyda iphone-kii dee waxay danta kugu qasbaysaa inaad qof raadiso waar ii raadiyay dubay iga raadiyay hargeysa iga raadiyay waxa weeye hadda waxaasoo dhan ma jirayaan jasiira suuq baad galaysaa wixii alaabtii aad u baahnayd baad ka helaysaa waayo dhammaan alaabihii waddanka la keenayay iyo kuwan la keenaynba way ku jiraan jasiira suuq baad alaabtaadii ka helaysaa jasiira suuq dhexdiisa aad ka iibsanaysaa gurigaagaa lagugu keenaya waxa weeye markaa ganacsatadaasi iphone-kaa aad iibsatay haysaa wuxuu noqon karaa ku hargeysa jooga ku burca jooga ku dubay jooga nin maraykan jooga gurigaagaa lagugu keenaya meeshaa doontaba alaabtaa ka he- taallo waxa weeye waa delivery oo ma- in midda kale waddanka gudihiisa ee xitaa waxaa jira qayb free shibina oo jasiira suuq wuxuu ku biiray oo muddadaa saddexda sano baan soo wadnay ee aan aan dhisaynay wuxuu noqday eh, alibaba affiliate website-kii ugu horreeyay ee soomaaliyeed ee alibaba affiliate waxa weeye een, eh, alaabihii uu alibaba iibinayo oo dhan ayaad ka helaysaa jasiira suuq anoo taa ku weydiin doona faa'iidada idinka idinku jirta suuqan aljasiira ganacsatada kale ee macaamilka idinla yeelanaysana faa'iidada ugu jirta dadkana faa'iidada ugu jirta maxay tahay horta saddexdaba faa'iida ugu jirta saddexda dhinacba faa'iida ugu jirta horta ninka ganacsatada ah waxa ugu jira alaabtiisii uu dukaanka ku hayay ee tusaale ahaan dhowrka qof uuna maalintii arkayeen kumanaan kun oo qofba maalintii arkaya alaabtiisii oo ka iibsanaya annagaana uga iibinayna kastamarkii gurigiisa ugu geynayna horta ninkaasi ganacsatada faa'iidada koobaad isagaa qaba waayo alaabtiisii isagoo gurigiisii taalla oo dukaankiisii taalla ayaanu suuq geynay kumanaan kunoo qof gaadhsiinay ninkii rabayba gurigiisa ku tusnay kadibna alaabtiisii intaan ka qaadnay lacagtii u geynay ka qaadnay alaabtii gurigii ugu geynay kastamarkii rabay horta ninkaasi faaidadaas u qabaa faaida ka weynima ma jirto waxa weye isagoon waxba xayisiin samayn oo halkiisii fadhiya iyo alaabtiisii loo dhaqaajiyey ninka macmiilkii faaidadu qabaa waxa weeye ninka macmiilkii alaabtuu raadin lahaa ee maanta o dhan uu suuqa u wareegi lahaa uu magaaladiisii ama ka waayi lahaa ama magaalo kaleba qof kale ka raadin lahaa ama uu dubay igu doon oo dhan lahaa isagoon daalin oo gurigiisa waayo maanta adduunka waxa weeye waxa wax lagu kala iibsado waa online ganacsigii maanta online buu noqday maanta haddaad aragtay amazon maraykanka maraykanka dadka maraykanka waxyaala ay kala iibsadaan boqolkiiba siddeetan amazonka ka iibsadaan waxaweye online bay ku iibsadaan dubay waa saa isla india waa sidaa yurub waa sidaa waxa weeye isagoo gurigiisa fadhiyo alaabtii dalbanaya finger alaab farahiisa u haya alaabtii raadinaya wuu helaya alaabtaa lay keeno iyadoo socotay gurigiisa ugu tagaysa isagoon daalin gaadhi raacin raaraadin choicekiisi weliba ku kala doortay isagoo fadhiya fadhigiisa gurigiisii fadhigiisa faa'iidaasna ugu jirta oo alaabaha midda kale online way ka jaban yihiin marka suuqa lagu hayo oo qiimo jabanna uu helaya qofka customerka annagana waxa weeye faa'iidada noogu jirta waxa weeye qofkan ganacsiga markaanu alaabtii ka iibino commission baa u saaran jasiira suuq oo waxa weeye commissionkuna ma badna oo wax boqolkiiba hal oo iminka tusaaleahaan haddaad mobil boqol dollar ay iibso ood hayso oo hal dollar waxaasoo suuqgeyna lagugu sameeyey macna ma samaynayso waxa weye anagu lacagta marka hore kasta qofka ganacsatada lacag kama rabno oo malin lacag keen oo soo gal jasiira suuq maaha waayo waxaan rabnaa marka hore inaan ganacsigii bilaash kusoo wadageliyaan alaabahoogii sawiradoodii iyo briceyadoodii markaan u iibino ayaa commission boqolkiiba hala ama boqolkiiba laba la saaraya alaabtiisina waa loo dhaqaajinaya kale ugu jirta qofka macmiilkii faaidada ugu jirta waxa weye waana faaidada ugu weyneen waxa weye maanta aan isleenahay wuu soo kordhin doonaa soomaaligu kusoo kordhin doonaa jasiira suuq waxa weeye maanta alaabaheenu waxay ku xidhayiin jina iyo dubay waxa weeye haddaad maanta jina alaab uga baahato ama dubay uga baahato waxay danta kugu qasbaysa inaad raadiso qof jina jooga iyo raadiyay alaabtii soo iibiyay soo raray markab soo saaray oo kadibna cashuur imtixaan ay kugu noqoto ood ku daba wareegto waxa weeye alaabihii jina ama dubay yaallay website affiliate oo alibaba ka mid yahay oo jasiira suuq la shaqeeyaa jira waxa weeye jasiira suuq baad ka iibsanaysaa automatically free shipping baa lagaaga dhigaya alaabta alibaba hayo eed jasiira suuq dhexdiisa ka iibsato waa free shipping alibaba affiliate kan kuu sheegaya waa ka waxa weeye imika tusaale waa amazon oo kale sida u shaqayso amazon oo kale imika boqolkiiba konton alaabaheega waa alibaba affiliate oo alibaba yaa u keena qofkii customerkii markaa imika hadduu ka iibsado xabad laabtoba jasiira suuq oo jayna taalla oo alaabihii calibaaba calibaaba free shipping buu samaynayaa oo gurigiisiiba qofka uu keenaya bilanool oo waxyaalahan soo kordhinay wey oo iminka maanta haddaad gaari uga baahato jina dee gaarigii odhan maysa jina igu doona waxa weye jasiira suuq baad ka iibsanaysaa gaarigii oo calibaaba ayaa qayb ka ah jasiira suuq markaad ka iibsato free shipping buu kugu keenaya dee kadib magaaladii aad joogtay oo markabkaa laguu soo saaraya isagoon wax noola lagaa qaadin lakiin markaad isaga ka iibsato calibaaba ka iibsato dee calibaaba kumanaan kunoo fandar baa ku jira ma kala garanaysa cidaad lacagtaada u dirto midda kale markaad isaga ka iibsato websitekiisa waxaweye shimin baa la socda oo waxaweye lacag baa kuu saaran oo noolka waa laga qaadaya lakiin markaad jasiira suuq alaabta calibaaba ka dhex iibsato waa free shimin idinka oo suuqii jasiiraha iyo macmiilka wax idinka iibsanaya iyo ganacsadaha ad wax u iibinaysaan damaanadda idinka dhexaysa maxay tahay horta damaanada qofka u baahan waa macmiilka waa ninka isagu ganacsatada dee alaab lagama qaadayo alaabta waan u iibinayna alaabtiisu baan iibinayna oo alaabta soo raro noo keen maaha waxa iyadoo dukaankiisa taallaan iibinayna qofka macmiilka caaweeyo qofka damaanadii ganacsatadiina waxa kaaga damiina jasiira suuq oo maalinta alaabtaadu ay kuu timaado unbaa lacagtiisa la bixinaya ilaa alaabtaadu kuu timaado lacag qofkii ganacsatadii alaabtaadu baahnayd hayay la gaadhsiinaya ma jiro imika tusaalahaan maanta waxaad degan tahay boorama alaabbaad ka heshay muqdisho magaalooyinka kale waad ka weyday jasiira suuq baad ka iibsatay alaabta muqdishoy taallaa marka laguu soo raro ee gurigaagii lagugu keeno unbay jasiira suuq lacagtii bixinaysaa oo alaabtiina magaraysa saa adigu inaad ku helaysaa haddii alaabtii lagu keeni waayo lacagtaada waxaa kaaga damiina jasiira suuq waxa weeye waxyaalaha marka hore aad akhrisanayso websiteka aad soo gasho ee aad agreementiga aad saxeexayso ayay kow ka tahay in lacagtaasi uu damiin kaaga yahay jasiira suuq ilaa aad alaabtaada helayso alaabta xitaa return alaabaha qaar waxay leeyihiin return policy oo waxa weeye qaar baad soo celin kartaa shan iyo toban cisho gudahood hadday kugu cajabeen waad soo celin kartaa kadibna lacagtaada lagu celinaya alaabo saasaa jiro horteen waxa weye markaa jasiira suuq baa kaaga damiina marka nidaamka bangiga ee u sahlaya macmiilka inuu suuqiina wax ka gato nidaamka bankiga uu maraya waa noocma laba mid bay horta kale yihiin hadduu qofka macmiilkii yahay waayo de anigu waxaan ka hadlaynaa imika maaha soomaalidii waddanka joogto oo keliya waxaan rabnaa inaan soomaali oo dhan isku xidhno hadday maraykan joogaan oo qofka imika maanta maraykan jooga gabadha maraykan joogta maanta hadday dirac uga baahato waddanka dee waxa weye waa inay family la soo hadashaa iisoo iibiya tiraa soo dira tiraahdaa somargeys halkan jasiira suuq bay ka dhex iibsanaysaa alaabta ay waddanka uga baahnayd dhl express laba cisho gudahood baa loogu geenaya laba cisho laba maalmoodoo shaqo gudahood baa loogu geenaya gurigeyga ugu tegaysaa dhlka so markays marka waxa weeye damaanadaasi jasiira suuq baa damaanad qaaday qofka kastamarkaa lacagtiisii waxaa kaluu damaanad qaaday inuu alaabtiisii is- iyadoo sayfa gaadho lacagta siduu bixinaya marka hadduu qofku dibadda joogo oo qof dibadda jooga yahay oo waddankeena ka baxsan waxaan u samaynay master kaarkii waxaan u samaynay visa kaarkii oo secure website-ka jasiira suuq waxa weeye ssl certificate buu haystaa oo saad ogtihiin ba aljazeera technology institute wuxuu member ka yahay ee google-ka oo google for education buu ku jiraa website-kan jasiira suuq waxaa hirgeliyey aljazeera technology institute aljazeera technology institute wuxuu member ka yahay google-ka oo wixiisu dhan waa ssl certificate weeye Een, eh, waad ku isticmaali kartaa credit cardkaaga waad ku iibsan kartaa visa cardkaaga waad ku iibsan kartaa eh, paypal baad ku iibsan kartaa saddexdaba waanu samaynay wadanka gudihiisa hadday tahayna waxaad ku iibsanaysaa sideenii caadiga iyo moobilada loo kala iibsanayay hadday saa tahay hadday hormuud tahay hadday qof walbana markaa alaabtiisii markuu gurigiisii gaadho unbaa lacagtiisii la bixinaya
qofka markaa maraykan jooga oo kale ee alaabtiina idinka iibsada ma la socon karaa kolba alaabtiisu halka ay soo marayso Ah, waa su-aal fiican hashim Eh, wuxuu leeyahay websiteka jasiira suuq een, eh, track my order button la yidhaahdo oo ku track garaynaya kolba alaabtaad halkay marayso oo imika tusaale ahaan een, waxyaalaha ugu badan aan isticmaali doono waxa weeye waa d h l-ka eh, wixii dibadda aan isticmaali doono d h l express track waxaan ku xidhnay oo websiteygu ku xidhan yahay d h l-ka ku xidhan yahay track my order wax la yidhaha buu leeyahay marka alaabtaadii lagu soo raro adoon annagaba nala soo hadan minute minute baad ugala soconaysaa alaabtaadu halkay marayso airboodkii hargeysay ka soo baxday adisababa bay maraysaa hitro airbood bay ku degtay magaaladaadi bay kula taallaa track my order mobilkaagaa kala soconaysa oo website caalamiya weeye oo saddex sano websiteka la dhisayay weeye Een, waxaa taabatay in xidhiidh idinka dhexeeyo suuqa online-ka ee calibaaba muxuu yahay xidhiidhka aada la leedihiin suuqa calibaaba cali baaba horta eh, wuxuu bixiyaa eh, eh, wax la yidhaahdo eh, drop shipping wax la yidhaha buu bixiyaa oo inta badan maanta dadka eh, waxa dee waddankeenu ma yaqaano laakiin waxa lagaga shaqeeya maraykan websaytyada ugu waaweyne maraykanku drop shipping wax la yidhaha bay isticmaalaan oo cali baaba ah drop shipping muxuu yahay marka waxa weeye cali baaba drop shipping ayaad ka register garaynaysaa Eh, shahaadooyin iyo baa lagu weydiin doonaa ganacsi iyo magaranaysa iyo damaanada iyo waxaasna anagu waan soo dhamaysanay oo google-ka naga caawiyey inta badan Een, eh, alaabtiisii markaa dropshipping-kii alaabtii calibaaba wuxuu ku iibinayaa website-kii jasiira suuq oo alaabtii calibaaba hayay oo dhan waxaad ka dhexelaysaa jasiira suuq kadibna qofkii kastamarkii markuu alaabtii jasiira suuq ka iibsado ee au magaranaysaa tusaale saacaddii ama mobilkii ama boorsadii ama gaarigii wuxuu doona ahdo markuu iibsado jasiira suuq aad ka iibsata alaabta calibaaba calibaaba alaabtii wuu u rarayaa qofka ganacsiga ee macmiilka gurigiisii buu ugu geenayaa blash free shipping baa la ydhaha waa, waa, waa, waa drop shippingka waxa weeye aad bay u anfici doontaa soomaalida maraykan joogta kuwa yurub jooga waxa weeye alaabtay maanta uga baahdaan oo dhan china jasiira suuq bay ka iibsanayaan calibaabana gurigooga uu genaya marka waxa weeye een, waa waa waa waa- waxa weeye waa fursad weyn oo usoo kordhay soomaalida su-aasha ugu dambeyseen ku weydiinaya waxa weeye waxaad tilmaantay inay tahay fursad weyn oo usoo korodhay dadka soomaalida suuqan jasiira suuq siduu u yahay fursad usoo korodhay oo faa'iido u leh dadka soomaaliyeed horta waa marka koobaade een, eh, maanta haddaad akhrido een, eh, eh, ma garanaysaa maga- eh, joornaarada iyo adduunka haddaad akhrido afrika weliba ka soo baxa soomaaliya waxay ku jirtaa ama somalilan ama inta soomaalida aynu aan degannahay eh, meelaha ugu hooseeya markay noqoto e-commerciga adduunka adduunka maanta boqolkiiba sideetan waxa wax lagu kala ganacsaday wax lagu kala iibsadaa waa e-commerce ama waa online marketing ama online suuq marka online-kaasi soomaalidu ay maanta xagga hoose kaga jirtay soomaalidu way baran doontaa waxay ogaan doontaa in qaab ka wanaagsani ayna jirin ninku alaabtii maanta meeshuu doonaa uga baahnaa intuu farahiisa ku iibsado mobilkiisa intuu yargal u iibsado gurigiisa ugu imanaysaa waa wax soomaalida ku cusub weeye alaabtii aad maanta china uga baahnayd ama yurub uga baahnayd ama adoo yurub jooga dalka aad uga baahnayd oo gurigaagii kugu imanaysa adoon daalin iyo doondoon oo dhan xawaalada tagtegin halkaaga adoo joogo gurigaaga intaad ku iibsato haddana gurigaaga ay kugu imanaysaa wax soomaalida wax weyn usoo kordhiya noqonaysa fikir cusub oo soomaalidii kusoo biiranay way noqonaysaa Een, eh, halkii hoose laynagu xamanayana lahaa soomaalidu zero bay ka tahay magaranaysa markay noqoto internetka oo boqolkiiba sagaashan internetka waxaan u isticmaalnaa facebook iyo magaranaysa iyo chatin iyo youtube aan daawano waan ka gudbaynaa waxay noqonaysaa ganacsigeennii online buu noqonaya marka waxa weeye insha allah markuu jasiira suuq ay dadku arkaan ay wadaan iyaguna suuqyo kalena way samayn doonaan shaqadeedna waxa weeye online bay isku bedeli doontaa nin walba waxay noqon doontaa guri dadkii oo dhan wada dhex joogaan oo gacanta wax lagu kala qaadanayo oo kale ayay noqonaysaa marka waa fursad aada u weyn bay u tahay soomaalida intaas waxaynu kusoo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama martina uu noogu ahaa maxamed cabdi muuse oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuuray suuq ganacsi oo magaciisa la yidhaahdo jasiira suuq oo ah suuq u fudaynaya kala iibsiga alaabaha oo online ah bulshada soomaaliyeed waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey idiinla soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar koor tan iyo kulantadeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal haashim uu mahadsan yahay bal haddaintayn aanu gelin dhinaca wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha haatan aynu ku soo dhowaada war deg dega oo na soo gaadhay mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa u xaqiijiyey idaacadda v o a in la qabtay nin hore madax uga ahaan jiray xabsi lagu magacaabo jalogaadeen oo ay ka dhaceen tacadiyo ka dhan ah bani aadamnimada sida ay diiwaan geliyeen hay-adaha xuquuqul aadanaha ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan axmed ibraahim xasan dheere waxaana la sheegay in xalay ay qabteen ciidamada amniga ee puntland mas-uul u hadlay maamulka soomaalida ayaa v o a u sheegay in ninkaasi haatan loo dhaadhiciyey magaalada jigjiga islamarkaana uu xidhan yahay haatanna dhegaystayaal aan soo dhoweeyey cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo timin doono wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha balugu horreynba cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo waynu geli doonaa dhinacii n b a da maraykanka laakiinse haddaynu ku horeyno wararkii ugu dambeeyey dhinaca kubadda cagta kooxdii barcelona war wanaagsan lagama soo sheegin si wax u dhaheen waa mahadsan tahay shirwac barcelona xalay waxay ciyaareen koobka dalrey finaalkiisa waxay la ciyaareen kooxda valencia marka waxaa moodaa barcelona sidii ay u soo dubatay kooxda liverpool guuldaradii ka soo gaartay ayay weli la daalaadhacaysaa oo saamayn ku yeelatay waxayna u muuqdeen koox raq ah oo valencia ayaa ku tumatay koobkii dalreyna waa laga qaaday marka xalay waxaa lasoo afjaray rajadii messi oo ahayd inuu laba koob ku guulaysto waxaa lagaga badiyey laba gool iyo gool inkastoo qaybihii dambe ciyaarta ay gool la soo noqdeen haddana koobka waxaa qaaday valencia laakiin waxaa moodaa inuu caraw weyn ay ka muuqatay sida gerard bikey iyo kale vidal iyo sergi bosket iyo messiba waa dareemaysay inay jahwareer ku jireen oo ay xamili waayeen guuldarradaas ciyaartooyda kooxda valencia ayaa waxay la ciyaareen barcelona kubado dhaadheer barcelonana dhibaato ayay ku qabtaa markii lala ciyaarayo kubadaha dhaadheer marka wax kastoo isku dayeen inkastoo ay baasaska barcelona ku fiicnaayeen haddana markaa fiiriso iskudayga goolasha valencia dabyar ma shidaynin waxaa aad u ooyey dani bareeqo oo valencia u ciyaarayay dabcan waxaa laga yaabaa koobka uu qaaday darteed inuu u ooyey farxad ahayd sababtoo ah lama filaynin waayadan in barcelona dhinaceeda dhulka la dhigi doono ama kooba dalrey laga qaadi doono sidaan oo kale waxaa uga qaaday xilligii uu murino joogay kooba dalrey haddana waa markii labaad oo koox kale ay ka qaadayso barcelona finaalada qatar ayay ku tahay waa gartay cabdiqadir haddaynu kubadda cagta intaa kaga nimaadno iyadana waxaa xamaasad aad u weyn ay marayo dee kooxihii ay madaxa isla wada galeen ciyaaraha n b a da ee waddanka maraykanka iyadana natiijooyinkii ugu dambeeyey maxay tilmaamayaan
xalay waxaa lasoo gebagabeeyey kulankii finaalka kooxaha bariga ee kubadda koleyga ee dalkan maraykanka milowake oo sanadkan loo arkayay kooxda ugu awooda badan kooxaha bariga ayaa dhegta dhiiga loo daray toronto raptors ayaana dhegta dhiiga u dartay toronto waa koox mar dhow la asaasay waxay sameeyeen taariikh cajiib ah inay finaalka soo gaaraan oo weliba koobka bariga ay ku guulaystaanna taas taariikh ay u tahay waxaana ay baalka u gelaysaa kawahi linor oo loo arko inuu yahay ciyaartooy kooxdaasi wax kusoo kordhiyey marka toronto finaalkii weynaa guud ahaan n b a da ayay timid waxaa hore usii joogta marka kooxda sida weyn looga boqo ee hadda difaacanaysa koobka ee golden state warriors taas oo safkeeda isugu keentay shan ka mid a xidigaha loo yaqaan all starka marka toronto waxay wajahaysaa sida la leeyahay safkii ugu fiicnaa mid ka mid ah safkii ugu fiicnaa ee taariikhda kubadda koleyga dalkan maraykanka ayay ka hortegaysaa ee dadka saadaaliya inay mucjiso iska dhacda mooye ee golden state ma aha koox lagu degdegi karo ee waxaa kaloo xusuus mudan in kevan duran oo kooxdaas ka dhaawacnaa intii uu maqnaa shan ciyaarood isku xiga ayay badiyaan duran oo maqan ee waxaana hadda la rumaysan yahay inuu soo laaban doono fiinaalka ee marka ee waxaa moodaa in golden state ay tahay kooxda loo badinayo laakiin kooxda kale ee toronto koox heerkan soo gaartay ma aha koox la dheelaysan karo ee waxaa finalkan uu yacni laga laga dareemayaa ama ka maqan lebron james oo ahaa loo tiriyo ee mid ka mid a xidigihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda kubadda koleyga dalkan maraykanka ee siddeed sano oo fiinaal ama siddeed jeer ayuu yimid halkan oo kale laakiin waa markii ugu horreysa uu ka maqnaanayo siddeed sano kadib inuu soo gaaro dadka sida weyn u taageersan lebronna finalkan waxay leeyihiin xiise badan oo ma laha waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegaystayaaalkaas waxaa cabdiqaadir samakaab haatanna saahatanba dhegiina kusoo dhacaysa dhinaca qasiidooyinka rabadaan ayaynu ku wada nasan doonaa
hayaa ka baxa baxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqodtay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka inaan u boqolo bartiyo yiilku ku jiray usheedka baroortoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray bashleeyo ayaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka
qasiidadaasi nabe ammaanka ah ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo cabdixakiin shirwac iyo bashiir abiikar cabdulaahi cumar aadan qaadi codkiisa ayaana u dambeeyey tan iyo idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
inaan isku bifaon kalgasha bacaadkaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati asalaam calayka asalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka